kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga v o a barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonnaa doorka ururada aan dawliga ahayn ama maxalliga ah ee ka qaataan amaba ay ku leeyihiin arrimaha samafalka bulshada sannadihii u dambeeyey deegaano badan oo dalalka soo koraya ah waxaa ka howlgala ururo aan dawli ahayn kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada islamarkaana qabta howlo door ah oo si toosa xidhiidhula leh qaar ka mida adeegyada ay bulshadu markaa u baahan tahay ururadan ayaa ah qaar howlahooda samafalka ka fuliya gudaha dalka ay markaasi ka howlgelayaan waa sida uu tilmaamaya maxamed ubbe oo bartay dhaqaalaha islamarkaana muddo ka soo shaqaynaya ururada maxalliga ah ururadan maxalliga ah waa sidaad kelmaduba ay sheegayso waa ururo maxaahday ka shaqaynaya wadanka gudihiisa marka waxay noqon karaan kuwa sida ay sheegaan local bay noqon karaan ama national ama haddaan soomaaliya waxay noqonayaan kuwa meel yaroo gaara ka shaqaynaya ama tuulo heblaayo ama qaar nationalna way noqon karaan oo wadanka oo dhan ka shaqaynaya marka maxay ahaydeen sida kelmadu sheegayso maxalligu wuxuu noqonayaa n g o waxa weeye wax hay-ad aan dawli ahayn ama urur aan dawli ahayn oo ka shaqaynaya wadanka gudihiisa way kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabanayaan markaas adeegyada samafalka ee bulshada loo fidiyo ayaa ah kuwo kala duwan islamarkaana ku qotoma kolba baahida markaasi taalla waxaanay diiradda saaraan dhinacyada caafimaadka waxbarashada dhiirgelinta dhaqaalaha iyo weliba qaybo kale waa sida uu tilmaamaya siyaad cumar cali oo agaasimaha fulinta ee ururka ayoora oo ah urur maxalli ah oo xaruntiisu ay tahay magaalada boorama ururada maxalliga ah ama waxaa la yidhaahdo ururada aan dawliga ahayn ama dhanka kalena la yidhaahdo n g o non governmental organizationsku waa ururo aana dawli ahayn oo samafal ah oo markaa u taagan sidii ay bulshada ugu gargaari lahaayeen iyagoo markaa ka qayb qaadanaya yani dibudhiska iyo horumarka iyo magaranaysa u adeegida qaybaha kala duwan ee bulshada inay ufidiyaan baahiyaadka ama magaranaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada ubaahan tahay sida baahiyaadka asaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha shaqa abuurka magaranaysa dawrista deegaanka xuquuqul insaanka ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka iyo iyo ku dhiirigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada sidii bulshadu ay ay ay kor ugu kici lahaayeen xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba marka ururada maxalligii waa ururo u taagan inay bulshada u adeegaan iyagoo markaa kaashanaya laamaha kala duwan ee dawladda iyo hay-adaha caalamiga ee u n ta iyo kuwa internationalka ah iyo xitaa qaarkood ay kaashanayaan bulshada moogta diasporaha iyo ganacsatada kala duwan private sectorska adeegyada samafalka ee alaaba laga hirgeliyo deegaanada u baahan ayaa ku yimaada siyaabo kala duwan iyadoo ay hirgeliyaan hay-ado ururo iyo weliba xarumo kale oo u xil saaran inay taabageliyaan haddaba sidee ayay uga qayb qaataan samafalka bulshada mashaariicda iyo weliba barnaamijyadaasi la fulinaya waa kan mar kale siyaad cumar cali waxaa loo aasaasaa oo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ururada bulshadu ay yihiin in ay kor u qaadaan oo ay ka qayb qaataan daboolida baahiyaadka asaasiga ahee bulshada qaybeeda kala duwan haysata marka ururada ujeedooyinka loo asaasay waa ururo aanan ahayn waa ururo samafal ah oo markaa iyagoo aan dawli ahayn oo ku qiyamkoodu yahay yani urur kastaaba iyadoo ururada ay kala duwan yihiin ujeedooyinkoodu laakiin ahdaafta guud inay ururo u taagan samafalista iyo kobcinta iyo kor uqaadista xaaladda dhaqan dhaqaale ee bulshada qaybeeda kala duwan weyaan howlaha gargaarka ee ururadan maxalliga ahi ay fidinayaan inkastoo ay ku xidhan tahay urur kastaa ujeeddada uu leeyahay ayaa haddana sida oo kale xoogga saaraan xilliyada qaara dhinacyada caafimaadka biyaha iyo weliba diyaarinta bulshada oo ay ka mid tahay bixinta tababaradu waa sida uu qabo maxamed ubo sidaynu sheegnay ujeedooyin kala duwan bay u samaysan yihiin ujeedooyinkaasi kala duwan markaa waxaynu ujeednaa qaar ayaa waxay xoogga saarayaan waxbarashada qaar ayaa waxay xoogga saarayaan caafimaadka qaar baa waxay xoogga saarayaan maxay ahayday tusaale ahaan oo kale inay biyaha qaar baa waxay xoogga saarayaan waxyaabo kala duwan oo ay kamid ka yihiin sida waxaynu nahna livelihoodka qaar baa waxay xoogga saarayaan inay dadka tababaro ay siiyaan ay isku shaqo tagaan waxaan skills training ka yidhahdaan qaar baa maxay ahayday waxay ka shaqayn karaan ururaka waxay noqon karaan tusaale ahaan oo kale waxay noqon karaan maxay ahayday foundation bay noqon karaan oo waxay noqon karaan wax maxay ahayday cidi aasaastay gaari oo iyaga laftooduna ujeedooyin noocaasa fulinaya marka ujeedooyinka ay guud ahaan maxay ahday way kala duwan yihiin ay urur kasta uu fulinayo qaarna waxay fulin karaan waxan oo dhan oo isku integrated oo biyihii loo caafimaadkii loo waxbarashadii loo marka waxay ku xidhan tahay kolba ururka ujeedooyinka uu leeyahay marka aynu eegno sida ay u qaybsamaan ururadan gaar ahaan adeegyada ay qabtaan ayaa ah kuwa ay ku kala gedisan yihiin hadba sida ay dhaqaalaha u helaan maxamed ayaa sidoo kale qabaa in ay daboolaan baahiyaha qaar ah ay dawladdu aanay gaadhin inta badan waxay xoog uma sii kala fogfoga oo tusaale ahaan oo kale kuwan maxalliga ahay waxay iyaga laftooda la soo shaqeeyaan donaris ama waxay la shaqeeyaan international ngos-ka kuwa nahno ururada kale caalamiga ah marka guud ahaan waxa ay ka shaqeeyaan un inay buuxiyaan muxuu ahayde gaabka tusaale ahaan oo kale ay dawladdu gaadhi weyday tusaale ahaan oo kale ama hadan dhado waxyaabaha dawladdu qaban kari weydo dawladdu markay shaqeyso shaqeyso dawladdu shay kasta ma qaban karto marka meelahaasi inay gufayso oy qabato ayay guud ahaan ayay horta guud ahaan ka samaysan yihiin laakiin kala duwanaashahoodu wuxuu ku xidhnaanayaa uun baahiyahaasi sida ay uga kala helaan maxay ahday fan oo kale ama lacag uga helaan donorskooga ama cidda ay lacagta ka helayaan ama international ngska lacagta ka helayaan ayaa inta badan ku xidhnaanaysaa inta badanna inaga dhulkeenan oo kale waxay dhahdaan waxaa jira waxaa jira waxa la yidhahda donor driven projects oo inta badan mashaariicda waxaa soo maxay ahday sameeya maxay ahday cidda ay fanka ka helayaan ururadan maxay ahday maxalliga ah marka waxaa la odhanayaa mashruuc hebel nooca noocaasanu haynaa ee saa noola fuliya ama dabeedna waxay kala maxay aday kala shqoranayaan maxay aday heshiisyo dabeedna saasay ku fulinayaan ama ha noqoto maxay aday waxaan humanitarian assistance ha noqoto oo cunto ama la bixinaya ha noqoto ama maxay aday dawooyin dad la siinaya ha noqoto ama markaa saasay noqonaya ama waxyaabihii kale ha noqdaan maxay kale developmentka ah ha noqdaan marka inta badan waxay ku xidhan tahay waxay maxay aday ay ku heshiiyaan maxay aday cidda fanka siinaysa iyo iyaga laftooda waxay ku heshiiyaan ayay ku xidhan tahay marka guud ahaan inaga dhulkeenan oo kale kala duwanaansho badani ma jiro oo maxay aday kuwa maxalliga waxay inta badan la shaqeeyaan cidda ay fanka ka helayaan mararka qaar oo iyagu ay baahiyaha keenaanna way jirtaa oo dhacda inay dhahdaan baahida noocaasa meel heblaayo ka jirta waxaasi nagala shaqeeya lakiin guud ahaan markaan isku darno waxay noqonayaan waxaan ay dhahdaan humanitarian assistance ama ha noqoto maxay abaari ha noqoto ama ha noqoto maxay ahday ha noqoto dhulgariid ha noqoto ama ha noqoto daadad ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto marka halkaasay soo gelayaan oo iyaguna ka shaqeynayaan marka inaga dhulkeenu intaasu intaasu badiya marka dhulkeenu inaga ma laha daadad yaaba ma ma laha baan ujeeda maxay ahayde dhulgariida iyo wax wax noocaasa lakiin inta badan waxay laga shaqeeya waxa weeyi maxay aday waxyaabahan muxuu ahay abaaraha oo kale ay kamidka yihiin iyo waxyaabaha kale horumar horumarka maxay aday developmentka ayay kala shaqeeyaan markaa helitaanka dhaqaalaha lagu hirgelinayo adeegyada samafalka ayaa ah mid xidhiidh la leh xilliyada qaar ururkaasi kolba taariikhda uu leeyahay iyo weliba sida ay usoo howlgelayeen waa kan mar kale siyaad cumar ow cali ururada maxalligii marka urur kastaaga tusaale ahaan ururka hadduu ama waxbarasho ama caafimaad ama biyo ama xuquuqul insaanka uu ka shaqeynayo wuxuu markuu ururkaasi awoodiisa kor isku qaado uu muddo jiro nadaamkiisa maamul maamulka maaliyadeed iyo maamulka managementki multisrkiisa ama awoodiisa markuu ururka horkaco wuxuu helayaa bartners tusaale ahaan ururkaygan ayora oo la ama aasaasnay labadii kun iyo saddexdii halkan borimarka aasaasnay aniga iyo dhalinyar kale oo fara badan oo qaarna ay hadda wadanka joogaan qaarna ay dabadda joogaan markaan aasaasnay muddo ayaan soo moogtahay soo barbaaranay markii aan barbaarnay erooyinkii aan sinay erooyinkaa fokaskareeya ayaa kadib waxaan kusoo xidhanay bartnerski un ahaa iyo kuwa internationalka ahaa markaa dhaqaaluhu wuxuu ga yimaadaa ururkani ahdaaftiisa ama programyada uu fuliyo organisation u n ah ama kuwa international oo markaa isaguna eerooyinka ama programyada ururku ka shaqeynayo ka shaqeynaya ayuu helaya bartin haday noqdaan ama wada shaqeynta yeeshaan kadib consulty paper ama magaranaysa ururkaasi u n ta marka internationalka abaa soo xayeysiinaya kadib ururadu waxay ka qayb qaadanayaan tartanka markaa saasaa proposaliska lasoo xayeysiyo ay u qortaan oo ay dhaqaalaha ku helaan oo ay markaa mashaariicdana bulshada ugu fuliyaan inta badan ururada maxalliga ah ayaa qaar ka dhex samaysma bulshada ay u adeegayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin qaar ka mida dadka deegaanku haddaba xidhiidh nooceeya ayaa laga rabaa inay bulshada la yeeshaan si ay howlahaasi u fuliyaan
runtii xidhiidhka la doonaya bulshada in la yeeshaan waxaa la doonaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii hadda inta badanna maqan waxaa ka mid a inay bulshadii baahida ay ka soo qaadaan ayaa ugu muhiimsan oo inta badan taasi dadku ay iloobaan hay-aday hay-adaha inta badan hay iloobaan n g o sku baahiyahaasi waxaa markaa noqonayaan in dadkii inta loo tago la idhaahdo maxaad u baahantihin oo inta badan waxa weye problemku in maxay aday scientific data aan la helin oo inta badan maxay aday meelahaasu lagu sameeyo dabeedna bulshadii lagu dulfuliyo marka xidhiidhka la doonaya ugu muhiimsan waxa weye in bulshadii baahiyaheedii si scientific si scientific oo cilmiyeysan loo daraaseeyo oo problemka yaallay la daraaseeyo dabadeedna halkaasi baahidaasi lagu saleeyo wixii la qabanayo waxaa kaloo iyaduna muhiima in isla maxaad xagga xisaabtanka laftiisa waxaana yidhahdaan downward accountability xisaabta dadka lagu daadejiyo oo la yidhaahdo waxaasaan idii qabananaa waxaasaa la idii hayaa oo intaasoo lacaga saasaa loo fulinayaa maxay ahayday dabadeedna maxay ahday dadkii ay u wada ogaa wixii la qabanayay saa maxay transparent ay u noqoto wax dahfuran ay u noqoto waxyaabahaasa ugu muhiimsan oo bulshada lafteediina laga qeyb geliyo oo waxaana yidhahdaan community based initiatives uu noqdo community communityga ka maxaada qeyb ka yihiin oo bulshadii laftooda ay fulinayso oo maxaada tallaabo tallaabo la socdaan oo ay saasa taasaa ugu muhiimsanaana sayada lafteeda adeegyada bulshada loo fidiyo oo ah qaar inta badan lagu saleeyo hadba baahida markaasi taagan ee ay qabtaan bulshada loo samafalaya ayaa ah mid ku timaada magacyo kala duwan islamarkaana ay soo bixiyaan dowlado iyo weliba ururo caalami ah waxaana inta badan adeegyada laga fulinayo goobahaasi lagu saleeya hadba baahida ka taagan iyo weliba mashruucaasi la fulinayo ururadu waxay soo karkarayaan iyaga oo tix raacaya qorshaha qaranka u yaala ayaa erooyinka kala duwan ee urur wax tusaalahaan ururka hadduu ka shaqeeyo farsamada gacanta markuu farsamada gacanta oo shaqa abuurkii dhalinyarada fursad weeda waxbarashada ah wuxuu wuxuu dalbanayaa uu raadsanayaa mota institutionka ama organizationada hawshaha gacan ka siinaya daeto proposal buu qoranayaa bartana buu la noqonayaa marka iyadoo ay kala duwan yihiin erooyinka kala duwan ee ururada maxalliga ay ka shaqeeyaan mid kastaba haddana waxa uu leeyahay bartinas kala duwan tusaale ahaan organizationka mayora oo eerooyinka ugu muhiimsana ka shaqeynaya kamid tahay barista farsamada gacanta ee dhalinyarada fursad weyd oo waxbarashada hay-ada u n a iyo kontarashala iyo xitaa magaranaysa hay-ado waaweyn oo dawli ah oo kamid yihiin hay-ada la yidhahda u s a d s oo markaa lix organization oo waaweyn somaliland kala fulisa mashaariicda farsamada gacanta ayaa jirta oo imika dhawaan xirfado kala duwan oo lix ahaa oo boqol iyo toddobaatan dhalinyaro ah oo wiilale gabdho iskugu jira ambarnibaa jira marka organizationsku waxay ka shaqeeyaan oo qiyamkooda yahay inay bulshada kor u qaadaan kobciyaan iyagoo markaa markasta tixraacaya qorshaha qaranka sannadihii u dambeeyey badi deegaanada soomaalida ayaa qaar si isdaba jooga looga fuliyo mashaariic badankooda loo soo mariyo ururada maxalliga ah ee aan dawliga ahayn haddaba maxay bulshada ku soo biiriyaan waxay noo sharaxaya maxamed ubo horta runti horta labaa loo kala qaybinayayo xaggan humanitarian assistance waxay dhahdaan ee ama biyo dadkii markay abaar ku dhacday ha siiyaan ama caafimaad hawlo degdegaan ama waxyaabahaas oo kale dhinacaasi frontkaasi waxa la waxaa la leeyahay hadda dadka badankoodu waxay u eg tahay inay inay hadda guulo ay ka yar sameeyaan oo dadkii markay abaar ku dhacdo inay raashin ugeeyaan in dawooyin lagula cararo in waxyaabahaasi la siiyo lakin waxaa la moodaa xagga bromuk ka taagan yahay inuu xaggii ama waxaan idhahdaan resilienska oo bulshada adkaysi u yeelato abaaraha soo socda maxaaday dabaylaha soo socda waxaasoo dhan adkaysi noqoto oo maxay ahaydeen noloshoodii wax laga bedelo oo waxa weeye marka abaaraha soo noqnoqonayo kale maxay ahaday sanado dambe ay dadku ay u noqdaan kuwo iska celinaya oo iska qabanaya oo ana sidii sanadkii hore u saamaysay aan usaameynayn marka runtii waxyaabahaasi loo baahanyay waxaasa kamid a dee n g o skuna adduunyada aad bay u badan yihiin oo tusaale ahaan waxaan arkayay india oo kale oo lagu qiyaasay way ku sheegayeen charities ka dhex shaqeynaya eight million oo yidhahdeen halkii qof wax kusoo hagaaga maxaa boqolkii qof wax kusoo hagaagaya hal n g o ama hal charity baa kusoo hagaagaya oo haddana laleeyahay imbag may sameyna marka runtii arrinta imbaggu calaamad tushaal ayaa taagan laakiin waxaa la doonayaa de guud ahaan in maxay ahday dadaal badan la muujiyo oo maxay ahday dadka baahiyahoodaasi ka hadda taagana laga jawaabo islamarkaana la loo sameeyo maxay ahday waxyaabo ay dadka ama lacag ka helayaan ama shaqa abuur noqonaysa ama mustaqbalka waxaan shakiskan ku imanaya ama abaara ha noqdaan ama wax doonaan ama daadad ha noqdaane wax ay iska adkaysisaa u yeeshaan yaa la doonayaa in la dhiso si loo xaqiijiyo hadafka laga leeyahay fidinta adeega samafalka ee bulshada loo wado ayaa alaabo la dejiyaa hannaan ay raacaan ururada ka shaqaynaya arrimahani waxaana loo sameeyaa xeerar dabar u noqda islamarkaana ku ilaaliya in ay ka dhabeeyaan ujeeddada loo sameeyey waa kan mar kale siyaad cumar ow cali agaasimaha fulinta ee ururka ayoodha ee xaruntiisu tahay boorama ururada maxalligii iyo kuwa kaleba sanad kastaba shahaadadu markay ka dhacdo waxay gudbiyaan wixii ay sanadii hore qateen iyo wixii sanadan soo socota u qorshaysan marka halkaasaa laga tixraacaa oo anigoo og inuu afar sanan oo maxaliya oo waktiyo kala duwan la sameeyey ayna intooda badan ayna aada u shaqaynin ay kooban yihiin ururada magaranaysaa maxalliga yahay bulshada u adeegay marka sharcigaasi waxa weeyaan n g o low baa la yidhahdaa kaasaa markaa lagu hagaa marka laga yimaado in ururada maxalligaahi ay helaan dhaqaale ay ku howlgalaan islamarkaana ay yeeshaan hannaan iyo weliba shuruuc ay raacaan oo lagu ilaaliyo ayaa sidoo kale ay jiraan caqabado soo waajaha islamarkaana ka hor yimaada kuwaasoo xilliyada qaar gaabis ku keena wixii laga filayey waxaana la tilmaamaa in caqabadahaasi ay ka mid tahay dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba dadka u shaqaynaya amaba arrimaha ka howlgelaya oo aan sugnayn caqabadaha ugu waaweyn ee ururada maxalliga haystahay waxaa kow ka ah dhaqaalahan baahidan adeegan ay rabaan bulshada inay u daboolaan dhaqaalihii lagu dabooli lahaa oo inta badan ayna helin ama yar iyadoo markaa hay-adaha u n ka waxaa dhacda hay-ad hay-adda u n ka ahayd ama hay-adda internationalka ahayd ayaa organization kale oo isaguna international adeegii ay qaban karayeen warfadii maxalliga ahaa u dhiibaya taasi waa qodob waxaa kaloo iyaduna kooban waxa waxaa kala badan baahida bulshada haysata ee warrada maxalliga ay qabaan inay daboolaan iyo dhaqaalaha ay heli karayaan ee suurtagalka u noqonaya markaasina waa qodob waxaa kaloo isaguna caqabadaha haysta ka mid ah in hay-adahan un-ka ay kuwata meesha halka ah intooda badan madaxxafiisyadoodii waaweynaa ee dee mashaariicda waaweyn loo dalbanayay ayna somaliland oo kale una madaxxafiisyoodku lahayn wax kaloo iyaduna caqabad ah dhalinyarada ama dadka ka hawlgala urada maxalligii waxaa dhacda in dadkan aqoonta leh urada maxalliga ka shaqeynaya ay ama ay qaar dhoofaan ama ay qaar shaqo kala qabtaan ama qaar dawladda ku biiraan marka dadkii maan baawarka ahaa oo ka taga oo siyaabo kala duwan uga taga marka organisationkii mashaariico waaweyn ama dhaqaale weyn waayo waxaa kaloo iyaduna caqabad ah hay-adaha internationalka ah oo aaminay in ururada maxalliga ay kabaastigooda hooseeyaan laakiin taasina ayna runahayn ee ay jiraan ururo fara badan oo ururo maxalliga fara badan oo kaba kabaasiti badan oo ka karti badan ururada moogtahay internationalka guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo taynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya